bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiinfayla ka dhowaada qodobada warkeen hamiidnimo idaacadda warsansiin hayta rumayshan timeeya oo ee toddobaatee farsano guuradii s y l iyo weybageeka la ku xusay guud ahaan soomaaliya xildhibaan ruushya wayba uusi dowladda federaalkan ka baaqay intii wadatashi sameeyaan si lan heli ciidama qaran gudoomiye jawaar iyo wayba uusu baaqan daray wasaaradda dastuurka dalka xeer ilaaliga qaranka iyo wayba uus eedeeyay hay-ado dowladda new zealand oo beesan kadeeqdi dalalya kumideeta soomaaliya akhbaaraadka banaanka dhugun sideel wayba kumid aha donald trump oo lanka baaqay intii uusa hawareejiya ajallada gedaalkiiyo tijaabadii kuuriyada waqooyi oo la sheegay intii uusa iyo nooc cusub oo iyo bilowdi iyo weliba san ah oo laka dhawaaqay xaalad degdega
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
markale dhugunsidyaal hamiinfayla hamiinnamo isniin ow talaadan hagala hayta taarigdan iyo ka eedanta tuhmi shanta bili shanaad may sanadka lamada kun tumiyo toddobada hana soo bahayana qodobadii warkan hamiinnimaadana ka dhawaada yoobiyoofisanga weybuwaa toddobaati afar sano guuradii ha kuwa ragatay aasaaskii ururkii gobonamedoonka soomaaliyeed ee s y l meelo badan oo soomaali kumid iyo geega sawinland ku xusiya weyba kumid ee magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya weyba warbixin arrintaas uu saabsan muqdishoani ku daray maxamed xuseen kunaaye maanta oo kale dhammaan gudaha dalka soomaaliya waxaa laga xusaa maalinta dhallinyarada soomaaliyeed ee ururka israa'el madaxweynaha dalka soomaaliya ayaa maanta u waxdhigay taalada israa'el taasoo dhow madaxtooyada soomaaliya mudane farmaajo ayaa ka taariikhiiyey maalinta qiimaha badan kaasoo sheegay in ururka israa'el ay ahaayeen dhalin da'yar kuwaasoo gundig u xirtay in ay xorriyad soo gaarsiiyaan soomaaliya inay ka fogaadeen qabiil eex iyo xajir diimeed sidoo kalena ay lahaayeen hal hadaf balse wax laga xumaada ay tahay in maanta ururka israa'el halka ay soo gaarsiiyeen xorriyadda soomaaliya aan ka sii wadi weyno ururkii dhallinyarada aasaaskiisii oo laga joogo toddobaatan iyo afar sano maanta oo ah runtii maalin weyn aasaaskaas oo runtii idibada u dhigay ee midnimada soomaaliyeed iyo qarnimada soomaaliya iyo xorriyadda soomaaliyeed oo ahaa s y lk s y l waxa weeye ururkii siyaasadeed ee soo dadejiyey soomaaliyana ka dhigay wadammadii ugu horreeyey xorriyadda ku qaatay ka qaatay wadammadii gumaysiga waxay ahaayeen ama ay ku gaareen ee halgankaas inay soomaali mideeyaan oo ay walaaleeyaan ay ku keenaan qarannimo ay uga fogaadaan qabiilka iyo qabyaaladda runtii arrintaasi iyo halgankaasi ummadda soomaaliyeed waxay ku soo caana waxay caano ku heshay ama ku barwaaqay ku jirtay muddo soddon sano ah oo aan caalamka aan ka ahayn wadammada runtii ugu fircoon khaasatan afrika taasi ay maxaan ku dhahdaa ururkaasi israa'eelka ah halgankaas ay ka soo gaareen inay ku keenaan xorriyadda waxa weeye maanta way taagan tahay inaan wax badan ka baranno hadduu ilaah yidhaahdo maxaa yeelay waxay ka tageen qabiil waxay ka tageen xagjir diineed waxay u soo bambaxeen ama bannaanka soo dhigeen wadannimo wax la yidhaahdo iyo batriotism taasoo runtii soomaali midaysay oo walaalaysay oo u samaysay calan iyo qaran adduunka laga ictiraafsan yahay maanta aad iyo aad yaan ugu faraxsanahay ummadda soomaaliyeedna waa u hambalyanaya waxaan leeyahay hambalyo maxaanku idhaahdaa ururkii s y sha hawshii ay qabteen allaha naxariistii jannadii siiyo saddex iyo tobankii dhallinyaro hawshii ay soo qabteen annagana insha allah waa ku dayanaynaa hadduu ilaah yidhaahdo
shan iyo tobankii mey sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo saddexdii waxay ahayd maalintii dhibidada loo taagay ururka gobnidoonka soomaaliyeed s y l ee aas-aaseen dhalin aad u dacyar balse maanta aynu joogno sanadka labada kun toban iyo toddobada maxaa isbedelay isla wararka sanad guurada tumaishantamay dhugunsidayaal antenon kubana saasoo kale munaasabad iyo weyba ku dhiidaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraanga faahfaahinta warkan weyba meeleysanin ku daray bashiir cabdullah ismaana magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad laba maamuusaya shan iyo tobanka may oo ku beegan maalinta dhalinyarada soomaaliyeed waxaana kasoo qayb galay suliin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan ka degmada beledweyne qeybaha kala duwan ee bulshada fanaaniin iyo dhalinyarada waxaana laga soo jeediyey aada loo dareemaa waayo waxaweyaan waa maalintii ay dhalinyarada intay isku tegtay ay asaaseen urur inay wadankooda ay cadowga ay ka kiciyaan ay maanta u halgaamaan badigiina waa kay wadanka markaasi cadowga ka kiciyeen ee taariikhna fuyi dhalinyaradu waxa weeyaan waa cudurka wadan kasta ama ummad kasta ay ku faafo ee xoogay wax qaba karta dhallinyarta hadday isku tegto ay wax qaba jiraa way qabanaysaa hadday wax wanaajin jiraanna way wanaajinaysaa hadday wax xumaysi jiraan way xumaynaysaa
isniineed oo dhallinyarada u adkaysan dhallinyarada waana kula habalyeynayna waa la qaadanayna maadaama anaga maamooyinaan nahay dhallinyarada waa u badkeeni soo dhawaadana
ugu dambeyntii waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee maamul goboleedka hirshabelle magaalada Bangalore waxaa jooga dhalinyaro aad aad u yar yar oo u baahan in wax badan loo qabto insha Allah maamulka noo qaadaya magaca Hirshabelle qorshaha wasaaradda dhalinyarada sportska way noogu jirtaa inaan wax badan dhalinyarada u qabato waana noo furan yahay waxaan kaloo adigan kula dardaarmayaa inaa walaalowdaan ciidanka la shaqaysii nabadgelyada ka shaqeynayo reer balasmooyin waxaan kula dardaarmay inay ayaga isku tashtaan laamiyada ayagaa dhisanayno annagaa iscaawinayno teena daawacan aan u tagno teena jiran aan caawino haddaan annaga iscaawin qof idin caawinaay male dadka noo yimid waddankaan male adinkaada dhallinyaradaada waddankaan ma aha markii ugu horreysay oo munaasabad lagu maamuusayey shan iyo tobanka may lagu qabto magaalada beledweyne bashiir cabdullahi cusmaan taadii warsan beledweyne faahfaahinan weyba lagu helahayay qarax geeka kudhiib magaalada muqdisho waa ku markaleed maxamed xuseen kunci oo ninhaaya wararkiinkada dambeeye ee la xiriiray qaraxgaasa hay-adda amniga ayaa gacanta ku dhigay dadkii waday gaari ku qarxay muqdisho maanta iyadoo ay socoto baaris ku aadan dadkaasi la qabtay gaariga walxaha qarax saarnaayeen ayaa hadda amniga ay baarayaan kuna raad joogaan ayaa maanta lagu qabtay muqdisho iyagoo isku diyaarinayay inay shacabku waxyeelo u geystaan hay-adda amniga ayaa hubisay in gaariga laga sheegiyey laga fogeeyo shacabka si uusan waxyeelo u geysan hay-adda miina baarista oo u soo socoto goobta uu gaariga ku qarxay mana jira cid waxyeelo ka soo gaartay qaraxaas wasiirka warfaafinta mudane cabdiraxmaan cumar injineer iriso ayaa yidhi madaxda qaranka iyo dowladda federaalk soomaaliya waxay ammaaneen doorka hay-adda amniga ay ku badbaadiyeen shacabka soomaaliyeed oo aan wax khasaaraha geysan sidoo kalena waxay gacanta lagu dhigay dadkii watay gaariga u soo socday inay shacabka dhibaateeyaan hay-adda amniga ayaa gaarigaasi ku dhaad joogtay kadib markii shacabka ay soo gud macluumaad muhiim u ahaa hay-adda amniga macluumaadkaasi ay shacabka soo gudbiyeen ayaa suurtageliyey in dadkaasi la qabto islamarkaana la badbaadiyo shacabka soomaaliyeed wasiir injineer yiriso ayaa ugu dambayntii ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay si buuxood u taageeraan hay-adda amniga si aan u wada suganno amniga iyo nabadda aan u wada baahan nahay xildhibaan ruushya weybawsi dowladda federaalka soomaaliya ka baaqay intii wadatashi sameeyaan salanghele ciidamo qaranga kureed markiitum i kowday belegmay magaalada london wasukudhi shiryo-oniska goyang madaxda caalamka islamarkaana usahay sharlanku ka hadalaya arrimo soomaaliya iyo weybawar murtiyeedkii hakubahay usanagaday falanqeyn haalasayo sameeyeen siyaasiyiinta falanqeeya arrimo soomaaliya axmed mayow cabdulle korneel ruush weybo mudane ku tirsan baarlamaanka soomaaliya islamarkaana laha ku dooridii deegaanada koonfur galbeed soomaaliya weyba sumar warsan la hadalaya uuse ku hadalay amniga soomaaliya weybanuusu sheegaynta ciidamada qaranka soomaaliya dhisidkii yo-ata tor laga maarmaan ee weybawsaasoo kale dhisida ciidamada qaranka ka sheegaya xildhibaan ruusha antiya hadda gacantiya ka jarta dowlada soomaaliya aniga soomaali way qaba ciidamadii maanta in la dhiso laga maarmaan waay ciidamad walba isku hore laakiin qaabkii laga dhis lahay iyo wixii laga dhis lahay way ku kooyase dawladda hadda markaa mataqaana heynka lahay dawladda ayadana ku faday in walaaji caddaysato war aniga ciidamaday dhisadee dalkii halinka dhiso ciidamadii wixii qarashaa la siiyo waayo inasarfishanka mataqaana dad suubii kula jire kor korneelia la iska dhaafay niman badan khubara oo soomaaliya jiraan oo hadda maanta maalin meel roog la kala tashari karo laakiin finkii adiga leto mataqaana gacansha shay ciidanba mataqaana baahana amisoma in roogtiyo soomaalidina ma xoroowaaso mar walba mataqaana waxay wayla ka jiray gacana horoorsi iyo adiga inta indifaac adeer soomaaliya ciidan leta haddaba qabiil ahaado laakiin waa kusaar kore qabiilka wayla kusaar kore ayagana soo jooba mataqaana shaan iyo walka suubii kore qaab kale la bedeli kore xerooyin matala la abuuro walbana la abuuro wal suubii kore kharashaadkan ay leeyahan ciidana ka dhiyaane dowladda soomaaliya ka aamina mataqaana ciidan kula dagaalamo saas oo kale korneyl ruusha weybawse ku hadalay rajadii oo ku qaban anti la helay ciidamo qaran oo la dhisow dalka soomaaliya anaga hadda baarlamaanka waxay dhah qaraarkii soo saariday ka heshiiyey dowladda ama mataqaana xukuumadda hadda ay jirto deg dalaq min siine walba malaha ka qaadne walaay fadana suubsadeen walaay qaraarkaas maxay dhagayso wal allaal wixii xag injiisan mataqaana ayaga injiisan annaga qaraar way la soo saaray in soomaaliya ciida mataqaana walaaji iska tashato qaab ciidan isku dhex qaabkii la suubiyo inta mataqaana bayaanka mataqaana wala cadeeyey kastay xildhibaan axmed mayow ruush ayaa dhinac kaleed way bowseedeen iritanka ku tuuraya dowlada soomaali dariskal ee uusoona ka eedaya intii walaayo ballan qaadeen iyo ilaayo haddeen oofina waxaan waxa weeye niminkan reer galbeedkan wal un ballan qaadan mooyane wal iyo kiinqabadan iyo wal iyo habyaraadka kiinsuubiyan absolutna ma jirto waayo shalay meelii gumaysiga annaga soomaaliya kalgugubya mataqaana lagu sheeni walka kala qaybi soomaaliya shantana qaybi meel la sheer kala qabadi in ku sugto marka in wala qabadan raji waay raji hoorti oo kale qofka raji baa ka noolaya mooyane wal iyo meel kusoo baxaw ma jiro kastay waa raji waay si kastaba haato shirkii kudhii london ee lanku ka hadalaya arrimo soomaali iyo dowlado badan oo soomaali deris la-ee waybayo ballan qaadana arrimo badan oya ku mid ataa dhisowka ciidamada qaranka oo difaaco dalka soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka soomaali brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaare iyo waybawsu baaqan daray wasaaradda dastuurka dalka faafaahinta warkan way baneen haya masalax saalax raagaya gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo welibase sheegay intii wasaaradda dastuurka soomaaliya wadatashiku eeden reedmafiiriyowka dastuurka qaranka waanana kafadow intii la diirsiyey dhammaan gobollada dalka soomaaliya master jawaariya welibase sheegay intii muhiiman ata dadka ku nool gobollada dalka soomaaliya intii oo tala kuweeladaan dastuurka dalka saas oo kal welibase tilmaamay inti wasaaradda dastuurka la kafadow intiya ka shaqayta sidii wallanka bedeli lahay waanana ka sameey lahay dastuurka qaranka labadii aqal ee baarlamaanka federaalka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha dowlad goboleedyada iyo madaxweyneyaalkooda dhammaantooda oo hal baabuur la fuulo in laysku yimaadaan siday ku imaan kartaan waxay la tahay wixii martaa oo robosal ah la sameeyo oo laga shaqeeyo in la geeyo golayaasha sharci dejinta gobolada golayaasha iyo golayaasha fulinta gobolada labadaa gole oo gobolka jooga in la siiyo fursad ay kula tashadaan bulshadooda rayadka ah ee goboladooda degan maaha kuwa boose la wareegaya meelahan si socdo oo kontraadkaadi ay dhegaystaan bulshadooda ha isku noqdaan golahooda ha tagaan markaasi qodob qodob ha yidhaahdeen qodobka koowaad waxaan u rabaa sidaa qodobka labaad waxaan u rabaa sidaa qodobkan waan diiday kan waan ku raacay marka dowlad goboleed kastaba in markaasi wasaaradda iyo baarlamaanka ay isugu yeeraan marta national conference waxa la yidhahdo ama guud ahaan kulli marta shirweyne soomaaliya yaa wada hadlaaya soomaaliya wada hadlayso guddiga baarlamaanka wuu dhegaysanayaa wasaaradda way dhegaysanaysaa waxay dhegaysanaysaa puntland waxay la hadlaysaa waxay leedahay anuu nidaamkaasaan qabaa waa inay shanta kale la hadlaan waxaana kumade dadka ku nool gobollada dalka soomaaliya iyo weliba intiya badan dowladda soomaaliya ka eedayana intii wadatashiga iyo hakakoobtii muqdisho wasaaradda dastuurka dowladda soomaaliya yaa usbuuy lahadhaafay weliba iyo waday dadaalisha duban oo reedanka fiiriyaasi waana ka sameeyay dastuurka qaranka xeer ilaaliyaga qaranka iyo wayba uu si eedayay hay-ado dowladda xeer ilaaliyaga guud ee qaranka axmed cali daahir iyo weybaus sheegay intiyo jaran hay-adihii wasaarado ku tirsan dowladda soomaaliya oo si gooni ag maamulayaan daqliyada jaldubun ee hagalawa weybaus sheegay intii arrintangii qalada taa islamarkaana wasaaradda maaliyadda ay xafiiska antidhowraga lanku baahanyey antiya walku qobdan sharcanayo ha ku saaraan wayba wasaasoo kale sheegay intii lagu maarmaan yeeta anti dakliyada shaaldubnge hagaw hay-ada dowladda anti si tooseen kadhida khasnada dhexe ee dowladda wasaaradaha dakhliga qabta hay-ado badan oo dakhli soo galay sharcigu wuxuu leeyahay dakhligaasi waa inuu ku dhaca khasnada dhexe ee dowladda haddii la rabo hadhow khasnada dowlad dib ayaga ha loogu celiyo wax xukuumadda ogta wasaaradda maaliyadda ogta ha noqoto waa sharci darro in hay-aduhu ay dakhli ay qabteen ay maamushaan ayagu baahi kasta oo haysa xataa mushaar xaqa ha ku bixinayaan sharci darro isu rogayaan hay-adaha dakhliga qabta ee wax dakhli ah haba yaraatee qabta waana u malaynayaa boqolkiiba siddeetan hay-ado inay dakhli qabtaan xataa maxkamaddaa dakhli qabata wasaaradda ganacsigaa qabata wasaaradda arrimaha dibaddaa qabata wasaaradda warshadaha qabata wasaaradda xanaanada xoolaha qabata wasaaradda beeraha qabata xataa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadaan ogahay inay qabato wasaarado badan oo wasaaradda dhallinyarada isboortiga qabanaysa wasaaradaha badankooda dakhliga qabtaan dakhligaasi waa inuu maraa sida sharcigu uu yahay oo khasnada dowladda uu ku dhacaa kadib haddii qoondo loo samaynayo iyo haddii baahidooda lagu daboolayo iyo nidaam dawliga ay martaa laakiin sida ay hadda ku baxdo waa si sharci darro ah sidaa darteed wasaaradda maaliyadda iyo hantidhowrahaba waxaan u sheegaynaa in ay wareegto ka soo saaraan oo dabagal ku sameeyaan ciddii ku xadgudubtana noo soo gudbiyaan saasoo kale xeedhidhaaliga guud ee qaranka iyo sheegeentiyo jiraan mas-uuliyiin ku tirsan dowladda soomaaliya oo si isdhioe iskugu bedelow sharciyada dalka weybanuusi sheegay anti arrintan lan aqbala doonna weybanuusaasoo kale sheegay inti sharci degsan laga bedeli karo oo shileediyo sharci kale oo laha saari balse iyo suurtagalan hayna anti sharciyada shaqeeyaan laisku bedela weybanuusi sheegay anti mas-uuliyiinta dalka lanku baahanye intiyo ilaaliyan sharciyada dalka sharci waxaa lagu bedeli karaa sharci kale walaha wasiirada hadday ansixiyaan oo baarlamaanku ansixiyo waxaa lagu bedeli karaa oo keliya مهما كانت ظروفته أي آد يآد حتى أي لقى مارمان وقال لقى حتى وحا اللي بدلوا بلقى مارمان إني تالغي يابا لكن بروسيس الشرعي قايم الله مرون بالهم بدل كراء أدي أن كان الله مرين أيضا قرن كفائدة أوتاه أيضا أمد فائدة أوتاه أيا فالذنبية المقنية الشرعي وحا بدل كراء شرعي نظام كي قانوني قاها مري عن حدثنا waxyaabaha aan maqlaynay oo runtii khaladaadka ahaa oo jiray in la saxo waa la kulanay runtii khaladaad noocaas ah sharci degsan oo ilaa baarlaman maray inuu mas-uul keligiis uu bedelo wasiirka arrimo banaanka ee new zealand iyo waybaus warbaahintan sheegay intii dowladiis yeeshaan milyan oo dollar yanka daqti dalal iyo kumidata soomaaliya waybaus sheegay inti beesada lanka taragal inti wallanka qobada abaarta ku jarta soomaaliya suudaanta koonfureed nigeria iyo bariga dhexe sigaar ayaan sheegayee wasiirka arrimo banaanka new zealand intii laba milyan oo dollar lanka taragali soomaaliya suudaanta koonfureedda wasiirka ayaa saasoo kale sheegay intii dowladda new zealand iyo si degdega gabi doonta beesadaas iyo ballanqaadi usoona sheegay intii uu garab suranyin shacabka soomaaliyeed saasoo kale dalalka caalamka iyo ankabaaqay intii oo soomaaliya ku taayaran sidii wallanka qobada lahaaya abaaro meel warkaasiin ku kooyahay dhugunsidyaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo mas-uuliyiin sarsar oo ku tirsan baarlamaanka dalka maraykanka iyo madaxweyne donald trump anka baaqan antii uu sahawareejay dhammaan cajalado la kaduubay wadahadaladii dhex mari usi iyo hogaamigii hay-adda f b i-da oo shaqadausa ku dogadee hogaamigan xubno manka sanatarka ee xisbiga dimuqraadiga iyo guddigii inti tartarowka cajaladaas iyo sharciga ha ku horjeeda hadalladan iyo kooyan kureed markii donald trump usa twitter sheeha ka qori wal umuuqadii hanjabaad toose usan jeediyay madagii hore ee f b i-da f b i-da ee uu saxilka ku dugdeen gudigii toddobaadkii hore antii usa la hadal warbaahino waybanuusi sheegay intii antii anfay lahaada lahayd intii usa rajeeya anti ajalada usan hayna mankacadiyo welin haqiijina mana diidna antiyo jaran cajaloodogasa dowladda kuuriyada waqooyiya sheegtay inti gentaalkii iyo tijaabadii xadii u nahdhaafni ee shalay usahaay nooc cusub gentaalkan iyo korankahi lama kun kilomitir waana ka dhii meel toddoba boqol oo mitir anjarta oo ku mid ee galbeedka badda jabaana kuuriyada waqooyiya geeka sheegtay intiy antian hayna tijaabiya sameeyayaan awoodda gentaal cusub oo iyo dhowaan sameeyana milatariga kuuriyada koonfureed yay sheegeen inti weli oo aan xaqiiji korna sheegashada waqooyiga laakiin milatariga way booyo intaas ka dareena inti gandaalada waqooyiga iyo u muuqdaan antio ku baxeen hawada dhulka ka wareegsan oo haddana ha ka nagadeen taasoo muhiiman ah horumarinta gantaalada ridada dheer oo inishal guyesa qaarad ku qaarada sidii kuwaranti wakaalada wararka ee dalkaasa kuuriyada waqooyi sanadkan kananagi tijaabooyinya ka sameeya sagantaala dhammaantiona yoonhayna ahaana laga guulaysa laakiin dhammaantia waybayuhayna ahaana xadgudubku ee cunaqabatayntiiyo qaramada midooba saarti arrintanya waybaya dareen weyn ka abuurtay caalamka xiisada inshal dhahayd maraykankii kuuriyada waqooyi maraykankii jabaan iyo ka dhawaaqeen kulin degdege oo talaadadiyo weel dhadayaan gol ammaanka ee qaramada midooba anka dambeyntiina dhugunsidayaal xaalad degdega iyo laag ka dhawaaqay caasimada dalka yemen ee sanca kureed markii daacunku dilaacay oo dilida tire e cisbitaalada magaaladaas iyo maamulayaan jabhadda xutiyiinta ee yoweybayo kabuhana dad badan oo harididii kalooraga hay-adda laanqeyrta casiisha deenta kiisaskan lanku shakliisyiin ti dalkaas iyo sadeji baareen toddobaad gudaashe uusoona nagaday in ku badan siyeed kun iyo shan boqola yemen way baala degay gaaji colaadsokeeya oo horseeday anti cudurada iyo si degdeg aan faafan sadde meelood lama ku mid ee dalka yemen mahaysadan biin nadiife oyo dhammaan sidaadna waybaya sheegtay amaya ku warantay hay-adda qaramada midooba warkii isinkula dareertan dhugunsadyaal hamiinamaada idaacadda warsan ee magaalada baydhaban antan inkege anti warkanka lamid ereedan ku kulmaana dhugunsadyaal wayba siinkutabane sidaasiyo nabadgelyo